الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما waxaynu ku dhex jirnay kitaabu nikaax kitaabkii nidaamka guurka ama qoyska ka warramayay baabka soddon baabu qilati lmeher meherka iyo in la yareeyo ama waa baab tilmaamaya meherka yarayntiisa can anasi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ra'aa cabdالraxmaan bna cawf saxaabigii jannada loogu bushaareeyey magacaa la odhanayay nebigu ishuu saara wuu arkay wa calayhi radcu zacfaraan zacfaraanka waxaan la yidhaahdee cascas ayaa raadkiisu dushiisa yahay oo gacmaha iyo dee jidhka meelo ka mid ah ayuu ku leeyahay radcigu waa raadki faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam markaa nebigu wuxuu ku uhi mayham waa maxay waxani waa maxay ismu ficilna waa lagu sheegay adaatu su-aalna waa lagu sheegay faqaala wuxu uhi yaa rasuula اllahi tasawajtu mra'a anigu ruux dumaraan guursaday qaala maa asdaqtaha maxaad meher u siisay buuli qaala wuxuu uhi wasna nawaatin min dahab xabad laftimireeda wax u dhigmo oo dahaba qaala nebigu wuxuu uhi awlim walow bishaah ducayso ama casuumad samee neef adhiyana ha ahaadee marka xadiidka ugu horeyn waxaynu ka faa'iidaysanaynaa zacfaraanka iyo cascasaanka dumarka loo ogolaaday ragga loo diiday in arooska loo bannayn karo haddii curfiga iyo caadadu sidaa saamaxayso dhaqanka carabtu wuxuu ahaa dadan yamanta waa ka jiraa afarta cad cadcad baa loo caseeyaa ninka cariiska ah ama arooska ah afartaasaa loo casaynaya macnaheedu waxa weya inu aroosiyaa lagu garanaya karaahada ragga loo diidayna waa laga soo reebaya xaaladda iyada ilaa waxyaaba la diiday baa jira sharciga oo dadka qaar loo baneeyey jawaabo kalena dadka qaarkood waa ka bixiyeen waayo waxaa arrintaa muujinaya bay leeyihin culimadu la iskuma ogeyn raggu inuu arrintan marsado waana sababtuu nebigu uga did u weydiiyey laakiin markuu jawaabtii bixiyuu ku jawaabay wixii la isla garanayay uu ka dhimay nebigu wax kale ma sii odhan xadiidku wuxuu faa'iideynayaa dumarku in ay u baahan yihiin meher meherkuna inuu musame yahay oo kolka hore la magacaabo ay fiican tahay waa ku cad yahay xadiidka waana la dhaafi karaayoo wuu iska sugmi karaa marka dambe meheru mithli baa sugmi kara meherku intiisa yar iyo intiisa badan waa labada qof waxay isku afkartaan ilaa waa wax la isdhaafsanayo waana kaa baabkaba udhigay oo dee xabad timir ah xabadda timira lafteed wax yar baa udhigma waa wax yaroo sahlah ilaa shan dirham iyo meelaha lagu qiyaasayba casuumaddu waanay yaraan kartaa waanay badan kartaa lowdanina tusama litaqliil yaraan bay sheegaysa neef fadhiyaba ha ahaado marka in laga badin karo baahidu hadday keento baynu halkaa ka arkayna wa fii riwaayati can jaabir qaala kuna calaa cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam jaabir wuxuu uhi waktigii rasuulka waxaanu ahayn nastamticu biاlqubdati min aلطacaam calaa macna اlmutca nastamticu waxaanu ku guursan jirnay dumarka bilqubdati xantoobo min adacaami raashinka ka mid a calaa macna almutcati waa guurkii mutcada ee la diidaye meher shardigii gabarh marka maalmo ama bilo la guursanayo xoogaa raashinaa loo xantoobaya intaasaa meher u ah marka qubdadu waa qabdadii raashinka ahaydoo waa la ogolaa berigaa hore laakiin waktigii dambe waa la diiday guurkaa la yidhaahdo nikaaxu lmutca laakiin meherku wuu yaraan karaa walow khaataman min xadiid baabun fi taswiiji cala alcamali yucmal wuxuu u baabayay in la isku guursan karo shaqo la qabanayo oo looga jeedo wixii isagoon adduunba ahayn wax adduun laga heli karo oo dheef iyo manfaco ah oo adduun lagu iibsan karo meher wuu noqon karaa عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة نبي رحت مراوتمي فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك قد وهبت نفسي لك نفتيدي بكوه بيبيت مركا وحويا أمر نفسي با على حذف مضاف نفتيد أرنكيدي إناد معناها إيقو قرسة مهر العام أما نفتيد تقفك حرتا لما ملكيه oo ma adoonsan karayo iskama qaadanaya nafteeda caqliga iyo sharcigu bay sheegayaan umuu jawaabina faqaamat qiyaaman طawiilan sara joog dheer bay iska taagnaatay riwaayinka saxiixa sida ta bukhaari waxay tilmaamaysaa way fadhiisatay haddana way kacdo waxay tihi nafteedii bay ku hibaysay xoogaa yar bay taagnayd haddana way fadhiisato mar saddexaad bay istaagtay intaaba uu aamusnaa nebigu muxuu la aamusay bay culimmadu isweydiiyeen qaarkood waxay yidhahdeen xishood oo gabadh gurigeeda ku jirta uu ka xishood badnaa nebigu qayb kale waxay idhaahdeen waxyi buu sogayay qayb kale waxa ay ku tilmaameen wuxuu ka fikirayay su-aashu ugu jawaabi lahaa qayb kale waxay idhahdeen raggan inuu midib ka soo baxaa buu rajaynayay taasaana hirgashay oo isaga iyo gabadhan la kala furto mabda'a saxdaa inuu qofku ku adkaystaana fadeexad maaha inay gabadhu heerin noqoto nin wanaagsan heerin u noqoto ama u gashaa wax dhiba maleh saa nebigaba u gashay calayhi salaatu wasalaam iyadoo dabcan dee qofkaasi uu guursanayo faqaama rajulu nin baa istaagay xaafidku wuxuu leeyahay ma helin magaciisa waan baadhay laakiin riwaayooyinka qaar baa tilmaamaya min alansaar nin reer ansaareed abuu ahaa faqaala yaa rasuula allahi zawijniiha in lam lakun in lam yakun laka biha xaaja aniga ii guuri buuli haddii aanad adigu wax baahiya u lahayn faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ninku wuxuu nebigu wuxuu yidhi hal cindaka min shayin tusdiquha iyaahu miyaad waxaysaa meheraad u siiso faqaala maa cindii ilaa izaari haada mahaya bul wax kale aan ahayn go-aan guntanah taasina waxay tilmaamaysaa uun qofku haddii laba qof gura isla soo qaadaan ama midiba soo qaado o dee uu ka tanaasulo hore aynu soo marnay in cid kale inay doonta ay u bannaan tahay oo dalab guurkuna wax caadiya inuu yahay baa halkan ka muuqanaya mala baa la fadhiyaa fagaaro weyn baa la fadhiyaa oo nebigii asxaabtii wada fadhiyaan gabadh baa codsi qadimaysa nin kalaa qadimaya nebigii baa meherinaya waa arrimahan iska caadiga ah ee iibka iyo kiraysigii oo kale waxaanaynu xiisadda iyo xasaasiga ka dhigayna iyo xaalka iyo xayraanka midhan waxaasunbaa dabada isku haya oo la odhanayaa kanuu yeelayo wuu diiday waxba xaalad abuurun oo dadku marka ay jaanjaamaan nolosha wixii caadiga ahaa ayay mucaqad ka dhigaan meherkeen buu ihi meher marka meherku dee inuu muhiim yahayoo ayaynu halkaa ka arkaynaa guurkii dumarka mahaye bu uhi go-aygan unbaa hayaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi in in acdaytahaa isaarak waad haddii aada siiso go-aaga aada guntan tahay guntigaaga jalasta walaa isaara laka faaltamis shay-a haddii aada dee siiso waad iska fadhiisanu waxaad guntatana ma jiro cawrada in la banneeyaana waa xaraam ma wax kala raadi qaala wuxu uhi laa ajidu shay-an waxbaba mahayaba nin geesiyo weeye geesina ilaahay ma xilo faltamis walow khaataman min xadiid rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxu uhi wax inanta meher looga dhigo raadi fargal xadiidana ha ahaato fargalku kolkaanu dahab ahayn ee aanu lacag ahayn ee uu yahay bir waxaad u yar weeye oo qiimihiisu aad buu yar yahay faltamasa falam yajid shay-an dee toloma wakti buu qaatay lama sheegin riwaayadku ma caddaynayaan waktiga uu soo raadiyey goor intuu ahaa kollayba se waa wax uun saacada ahe aan maalmo ahayn waayo inantiina way joogtaa fadhigii wuu sii socdaa faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fahal macaka min alqur'aani shay-un qaala nacam qur-aanka miyaadu xafidsanto haabu maciyadaasi waxa weeye miyuu kuu qoran yahay ma ahee waxa weeye miyaad xafidsantaoo dusha miyaad ka haysaa cilmiga ka ku talagalka leh waa kaa weeye ha waan hayaabu suurata kada wa suurata kada riwaayinka qaarkood waxay tilmaamayaan waxaan xafidsanahay suuratu lbaqara walatii taliiha iyo tala xidhiidho alcimraana riwaayo kale waxay leedahay suuraة الbaqرة wاlmufasl qaybta mufasalka la idhaahdo afarta juse hoose iyo suurat lbaqara suurat lbaqara ninka hayaana dee cilmi weyn buu hayaa waayo inta axkaam ku jirta waad garan lisuwarin samaahaa buu sheegay faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uhi zawajtukaha bimaa macaka min alqur'aan inanta waxaan kugu guuriyey qur-aankaa aada taqaana inaad barto marka sidaas weeyo baabkana waa arinta uu u guntanaa maxalu shaahidkii weeye manfaco iyo dheef qofkii uu qaadanayo aqoon in lagu guursan kara aynu halkaa ka arkaynaa qur-aankii kariimka ahaa oo la baraya wixii kale la mid a waxaa kaloo u muujinayaa khudbaddu inaanay waxba shardi ahayn ay sunno tahay khudbad ma akriyin rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo xadiidku uu muujinayaa meherka in lagu dhex magacaabo halkan in lana sheegi karo lagana tegi karo sidaynu arkayno iminka waa la sheegay mararka qaarkoodna dee ma sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii aan la sheeginna meherumithli unbaa sugma waxaynu ka arkaynaa wilaayo khaas iyo wilaayo caam inay jirto marka dumarka la guurinayo ama ehelkoodaa guurinaya iyo aqaaribtooda ama mas-uulka ummadda u sarreeyaa guurinaya asulطaanu waliyu man laa sulطaana lahu rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam asxaabta isaga aabihii ummadda ha u guurinayay waxaynu ka arkaynaa ana siiqata laabudda minha ereyga siiqada la yidhahdaa inuu lagama maarmaan yahay qur-aankaa isticmaalay falama qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha zawajtukaha mi bimaa macaka min alqur'aan marka siiqadu waa erayo heshiiska lagu saxeexayo oo ninka iyo ciddii inanta ka socota ee guurka guntaya ereyada ay ku dhawaaqayaan weeye ereyadaasi qaar gaara inay yihiin baa ka muuqanaya sharciga aayaadkii axaadiidtaba lafdu linkaaxi wataswiij aw tarjamatuhumaa bay dhaha fuqahadu nikaax iyo zawaaj iyo ereyada markaas macnahooda ka turjumaya taasina waa mawduuc kale arkaantii nikaaxay markaa muujinaysa waxaa ka muuqanayo kale waxba inaanay shardi ahayn markhaatiga in la taabto ama la isdultaagoo la cayimo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma odhanin sidaynu had iyo jeer inoo u badannahay hebel iyo hebelna waa markhaati marka markhaatiyada meesha fadhiya ama ha la cayimo ama yaan la cayimine way ku filan yihiin waxaase ay ka faa'iido yihiin in laba la cayimaa xusuus gaaray ayay rikoorkay dee u gudbinayaano way ku xisaabtamayaan in hadhow wax laga weydiin karo xifdiga adkaysanayaan kullu haada waa waxyaabaha mustafaadaadka xadiidka laga qaadanayo baabun fii man buu u baabiyey qof tasawaja guursaday walam yusami sadaaqan meherna aan magacaabinba xataa maanta ilaa uu dhintay waa ninkii oori guursaday adduunna aanuba magacaabin heshiiskii iyo caqadkii un saxeexo saa gabadhii ku guursaday wuu ansaxayaa guurkaasi qur-aankuna mufawada ayuu yaqaanaa nafteedii bay bandhigtay gabadhaasi can cabdillaahi fii rajulin tasawaja imra'a waa nin gabadh guursado fa maata canha ka dhintay walam yadkul bihaa lamu aqalgelinba walam yafrid laha sadaaqa meherna umu magacaabin faqaala markaa wuxuu yihi cabdillahi bn mascuud markii wax laga weydiiyey xukumayey laha sadaaqu kaamilan meher dhammaystiran bay leedahay inantaasi wa calayha alciddatu asaydiina way qaadaysaa oo way ciddo tirsanaysaa walaha almiiraahu dhaxalkiina way leedahay saddexdaa arrimood faqaala macqiru bnu sinaan asxaabigaasi wuxu uhi samictu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam an anigu nebiga waxaan maqlay qadaa bihi fii birwac binti waashiq inantaa isagoo arrinkeeda sidaa ku xukumay baan maqlay inantaasoo ninkeedii dhintay saddexdaa arrimood buu xukumay xaaladan oo kala wagay wa fii riwaayatin qaala wuxuu uhi faاkhtalafuu ilayhi shahra bil bay kusoo noqnoqonayaan cabdillaahi aw qaala wuxu uhi maraat dadkii su-aashan lahaa faqiihii ummadda oo cabdillaahi dhowr jeer bay kusoo noqnoqdeen qaala markaa cabdillaahi bn mascuud markii su-aashan lagu soo celceliyey wuxuu yihi ee cid kale la waayey fa innii aquulu fiiha anugu waxa aan leeyahy buui inna lahaa sadaaqan ka sadaaqi nisaa'iha meher bay leedahay la mida meherka lagu meheriyo dumarka iyada la aydhiya ama isku isleegyihiin laa wakasa walaa shatad ziyaado iyo nuqsaanitoona ma jiro wa inna laha almiiraaf wa calayha alcidda dhaxalna way leedahay asaydiina way qaadaysa fain yaku sawaaban fa min allah waxa aan sheegay hadduu sawaab iyo xaq yahay ilaahay buu ka yimi oo ilaahay baa bixiyey oo ay waafajiyey wain yakun khaطa'an fa minii wa min ashayطaan hadduu gaf yahayna waa anigiyo shaydaanku ka yimi saasina adabta fiican weeye oo qofka iyo arrimihiisa o dhan allah qadaro oo xukuma laakiin haddana wixii khayrana ilaahay baa loo sugayaa wixii sharana waa laga duwayaa siduu nebigu uhi washaru laysa ilayk ilaahay sharka xaggaaga u nisbayn mayno waxaa markaa halkaa ka muuqda inaanu qofku marka uu ijtihaado dadaalo ehelka ijtihaadkana uu yahay haddii uu gef ka yimaado inaan loo qorayn oonu ku dambaabaynin taana nebiga caddeeye calayhi salaatu wassalaam wallahu warasuuluhu bari-aan ilaah iyo rasuulkuna beri bay ka yihiin gefka anigu aan galay faqaama naasu min ashjac waxaa istaagay dad qoladaa ka mid ahoo ninkaa aynu soo marnay uu ka mid yahay fiihim waxaa ka mid ahaa aljaraax wa abu sinaan labadaa nin oo midna hore aynu usoo marnay midna kusoo biiray faqaaluu ya rasu ya bna mascuud waxay dhaha cabdillahi bn mascuud ow naxnu nashhadu ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam annagu waxaanu markhaati ka nahay rasuulka ilaahay qadahaa arrintan inuu ku xukumay qadahaa dhacdadan oo kale uu xukumay fiinaa dhexdayaduu ku xukumay fii birwac binti waashiq buu ku xukumay dhacdadani annaga inaga dhex dhacday gabadhaasay ku saabsanayd wakhtigii rasuulka go-aankaagoo kale u gaadhay wa ina zawjaha ninkeeduna hilaalu bnu murata alashjaci buu ahaa kamaa qadayta buu nebi qadahaa wuu xukumay kamaa qadayta xagga horey ku tacalluqaya qadahaa qadiyadan oo kale uu nebigu xukumuu gabadhaa xukumoo ninkeeda dhintayna kaa uu ahaa kamaa qadayta buu xukumay sidaa adugu aada xukunto oo kale qaala wuxuu yihi raawigu fafarixa cabdullaahi bnu mascuud faraxan shadiida wuxuu farxay cabdilaahi farxad weyn xiina waafaqa goortii uu ku beegmay qadaa'uhu qada'a rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam go-aankiisii mar hadduu go-aankii nebiga waafaqay gefna uu ka fursaday ummaddiina kala jeheeyey markhaatina helay farxad bay noqotay maxalushaahidku markaa waxa weeye gabadha haddii aan loo magacaabin meher oo la meheriyo inuu meherku horta guurku u ansaxaya waa qodob qodobka labaad haddii dee aan waxba loo magacaabin meher maxay yeelanaysa mufawadada hadihi lmufawada laba mid buu meherkaa meherkeedii ku sugmi karayaa wuxuu ku sugmi karayaa isagoo ninku la aqal gala ama ka dhinta dadka iyada la da-ah waxaa lagu meheriyaa un baa lagu meherinaya ayuumaa la soo qaday meheru mithli baa la yidhaha waa qodob haddii aanu dhimanin lana aqalgelin furana badh baa markaa meherkii markaa cafwan waxna aan loo magacaabin waxba looma magacaabin manuu dhimanin manuu la aqalgelin waanu furayno markaa laha almutca walaysa laha almehru walaa nisfu qur-aanka aayaadka ka akri meher badhna male mid dhamaystiranna ma lahae mutcay leedahay mutca sida aayaadku tilmaamayaan marka saasaa xaaladoodu ay u qaybsan tahay dumarka waxa aynu ka faa'idaysanaynaa inay ku kala duwan yihiin arrintan gabadha la furayo ta laga dhinto ayay ku kala way ku kala duwan yihin tan oo tan iminka aynu nidhi mehermale mutcun bay leedahay waa gabadha iyadoon lala aqalgelin la furay laakiin ta laga dhintay iyadoon waxba loo magacaabin dee meher way leedahay halkaa farqigaasaa udhexeeya laba arrimood weeyo qadiyadda meherkana way ku kala duwan yihin oo tii aan lala aqalgeline mehersanayda laga dhintay meherkii oo dhammaystiran bay leedahay dhaxalkiina way leedahay laakiin taa la fureexo ma leh mar haddaan wax loo magacaabin markii hore is aragna jirin waxa labaad ay ku kala duwan yihin arrinta ciddada sida suuratulaxzaabba ilaahay uu ku tilmaamay gabadhii haddii aan la meher ay mehersanayd oo la furay dee ciddo laguma le hadda inad mehersan kartaa laakiin tan laga dhintay waa inay asaydii afar bilood iyo tobankii qaadaa marka wax dee sharcigu kala duway wey wax qiyaas lagu soconaya maaha can cuqbata bni caamirin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala lirajul nin baa wuxuu ku yidhi atarda an usawijaka fulana miyaad raalli ka tahay inaan heblaayo kuu guuriyo qaala nacam haa buu markaa dee wuxuu xigtadeeda u weydiin waayey ama waa loo wakiishay nebiga ama xigtadeedii baan xaadir ba ahayn oo wilaayadii caamkayd buu ku meerinaya wa qaala lilmar'ati gabadhiina wuxuu ku yidhi atardayna an usawijaki fulana raalli miyaad adigu ka tahay inaan ninkan kuu guuriyo qaalat nacam haa buui ha waxay tihi haa waa raalli baan ka ah taasina aad bay muhiim u tahay oo labada qofe nolosha wada qaadanaya ninkuna waa inuu raali yahay gabadhuna waa inay raalli tahay waa guurku waa dooh waa abateed waa rabitaan riixid ma aqbalo marka qofka waa lagala talinaya oo talo waa loo soo jeedinaya waa lagu biirinaya iyo toosin iyo tilmaamid in waxa dee waxa wax lagu kala miisaamo loo sheego laakiin doorashadii isagaa leh fadakala fazawaja axadahuma saaxiba midkood kiisii kale u guuriyey midkood wuxuu u guuriyey saaxiibkiisii kale macnaa labadan qofe goobta wada jooguu isu guuriye wey fadakala biha rajulu ninkii gabadhii wuu la aqalgalay walam yafrid lahaa sadaaqan meherde uma magacaabin walam yucdihaa shay-an waxbaba ma siinin wa kaana wuxuu ahaa miman shahida alxudaybiya asxaabtii boqol kun iyo afarta boqol ahayd heshiiskii xudaybiya sanadii lixaad goobjooga u ahaana ka mid buu ahaa wa kaana waxaanu ahaa man shahida alxudaybiya qofka heshiiskii xudaybiya sanadaa lixaad xaadirayna waxa uu ahaa lahu sahmu bikhaybar khaybar buu ku lahaa sahmi macnaha qori iyo nasiib iyo calaf ayaa laga siiyey sanadii lixaad markii laga soo noqday uu nebigu ka soo noqday calayhi salaatu wasalaam fatxigaas qur-aanku uu sheegay iyo heshiiska ah ayaa lagu hinjiyey qoladii yuhuudda ahayd khaybar deganayd marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uhi waxa halkan gelaya reer khaybar weeraraya intii maalmihii adkaa igu gacan qaaday wey xudaybiya dadkii asxaabtii xudaybiya xaadirtay unba khaybar ii raacaya bu cid kalen raaci mayso hadduu wax kaga darayna qoladii xabashida iyo ka soo noqotay hijradaa iyaguna soo galay buu ku daray iyadoo dad badani ay danaynayeen khaybar inay ka qayb galaan oo dee adduun fara badan iyo maal iyo dhul iyo dee ummad muddo dheer meesha isku dhashay oo khayraad badan dhigatay oo yuhuud ahaa ayaa lagu habsanayay oo waxoodii la qaybsanayay marka waxa la raggaa maalintaas goobtaa xaadiraybaa tan abaal looga dhigaya qayb buu markaa khaybar ka helay falamaa xadarat ulwafaatu ninkii markii geeridii ku timi qaala wuxuu ihi ina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam zawajanii fulana nebigu gabadha heblaayo la yidhaahdo ii guuriyey walam afrid walam afrid laha sadaaqa meherna umaan magacaabin walam ucdihaa shay-an gabadhaa waxba maan siinin wa inii ushidukum anigu dadya waxaan markhaati idinka dhigayaa annii acdaytuhaa inaan siiyey min sadaaqihaa meherkeeda daraaddii sahmi bikhaybar qaybta maalkan ku leeyahay khaybar een ka helay ayaan siiyey fa akhadat sahman qayb bay qaadatay fa baacat waxay ku iibisay bimi'ati alfin boqol kun oo dirham riwaayanka qaarkood say tilmaamayan dinaar maaha waa dirham boqol kun oo dirham dee markuu qofkii helay ka war waxa weeye wax aada iyo aada u fara badan buu ahaa maalkaas saa daraaddeed waa ti addee qisadii cumar garanayso wixii uu ka helay inuu aada ula yaabo nebiga kala tashanaya siduu odhan lahaa taa macnaheed waxa weeyaan waxa uu faa'iideynayaa uun in loo dardaarmi karo wixii ay heli lahayd oo meherumithliya wax ka badan waxaa kaloo halkan aynu ka arkaynaa dee in meherkii la-aantii gabadhii uuma nebigu meheriyey calayhi salaatu wasalaam iyadoon meherba la xusin waxaa kaloo inoo muuqanaya meherku inuu fara badan karo ilan intan oo dhan buu meher uga dhigay boqol kun oo dee intee oo daarood noqonaysa baabun fii khudbati nikaax guurka iyo khudbadiisa macnaha ereyada sharciguu dejiyey ee lagu furfuranayo meherka intaan la samaynin guntinta caqadka عن عبد الله بن مسعود في khطبة الحاaجة في النكاح وغayr khudbada guurka iyo waxa kaleba loo isticmaali karo markuu ka waramayo وفي لفظ عن عبد اللahi qاla cلمnaa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم khطبة الحاaجة khudbada marka muraad laleeya la akriyo muraad muhiim oo wanaagsan marka laleeya khudbada la akriyo isagoo ka waramaya wuxuu ihi rasuulka ka warinaya أن الحمd للahi نستعينه ونستغفره ونعuudu bالlahi wnacuudu bihi min shuruuri anfusina man yahdi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhadu an laa ilaha ilا اllah وأشhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ya ayuha اladiina aamanuu اtaquu اllaha aladi tasaءaluuna bihi wاlarxaama in allaha kana calaykum raqiba waxba hayaabina waa say u qoranta ya ayuha اladiina aamanuu اtaquu اllah soo saasi ma qorna ya ya ayuha nnaas marka waxay leeyihiin dee aayaddu ya ayuha nnaas bay ahayd waاtaquu اllaha aladi tasaءaluuna bihi walarxaam waxaa laga yaabaa cabdillaahi bn mascuud misxafkiisa inay sidani ku qornayd yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha aladii tasaaluuna bihi wاlarxaama in allaha kana calaykum raqiiba oo saasii baa dabeetana uu ku wariyey inkastoon filaya inaanay riwaayo tawaaturtay ahayn yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ila waantum muslimuun ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum waman yudic illaha warasuulahu faqad faaza fawza cadiima aayaatu taqwa baa u horeeya horena waynu usoo fasirno waynu usoo aragnay macnahooda tafsiirkana wixii faahfaahina waad kasii qaadan kartaa maxalushaahidkuna waxa weeye ummadda islaamku markay wada hadlayaan quluubtay ka wada hadlaan afka iyo ma aha uun arag qalbigiina wuxuu u baahan yahay qofka marka hadalkiisa la qaadanayo inuu qoyan yahay wax lagu qooyana alla kacabsi in la xus in ilaahay la xusuusiyo oo ilaahay qalbigiisa lagu soo xaadiriyo qofkan oo uu qiimeeyaha qofka la hadlaya iyo qowlkiisaba taasaa muhiima marka xikmadda uu sharcigu ka leeyahay aayaatu taqwa aayaadka alla kacabsiga sheegaya waa taa weeye wacdigeenna iyo wax sheegmadana waxaa u asala weel culan ayaa u asala wataciyaha udunun waaciya qalbigu inuu soo jeedo weeye markaasaa dabeetana wacdiga waanada wax sheegmada haddii taa laga fogeeyo waa mindi mindi ku taagiyo muran bay noqon kartaa iyo in lala jaafaajirqo qofka baabun fii taswiiji sikaar wuxuu u baab yahay hablaha yaryar in la guurin karayo culimada islaamkuna way isku waafaqeen waa itifaaq ijmaac aan idhaahdo ilaa cid aan qowlkeeda la warin karaynin mooyaane oo iyagu diiday inan yar inaan la guurin karaynin ilaa ay qaan gaadho waxay leeyihin ilaa ay qaan gaadho inan yar in la guurin karin waa shaksiyaad bay sheegaan culimadu taabiciinta ka mid ahaa gaaladuna dee waa adiga arkay oo waxay ku leeyihin inan yar oo aan qaan gaadhin oon weli ikhtiyaar yeelanin lama guurin kara bay ku leeyihin laba arrimoodba way sheegaanoo dumar badanna lama guursan kara bay yidhaaheen inan yar oon weli qaan gaadhin haddii la guursadana waa dembi laakiin waxay barbar yaalla inan yar waa la iska wadwadi karaa ayay ku leeyihin inan yar oo noocan ku jira uulada iyo meelaha dhexe iyo saaxiib hadday soddon yihiin waad iskala saaxiibi kartaa iyo boyfriend iyo gare wixii waa iska wadan karaa midh baad guursanaysaa laakiin toban kaloo saaxiibina way iska jiri karaa nin gabadhuna rag bay la saaxiibi kartaa midna way qabi kartaa ninkuna mid buu qabayaa darsin buu la saaxiibaya marka xalaashun iska ilaaliya bay dhahen tacadudka waxaad ka ilaalinaysaan xagga xalaasha laakiin tacadudku xagga xaaraanta wuu u baahan yahay marka waa nin shaydaan ka dhex hadlaya un sawir bani aadan buu leeyahy laakiin luqadii shaydaankunbuu inoo dhiibaya waxaase nacasa dee qofka ka dhegaysta can caaishata qaalat waxay tihi zawajanii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wii guursaday wa ana bintu sabcin aw sittin anigoo toddoba jira ama lix jira wadakhala b waa ila aqal galay wa ana bintu tiscin aniga oo sagaal jira saasay tihi caaisha radia allahu canha waxaanay qabtay hablahana in da-daa lagu gurin karayo ayay qabtay markaas lixaaja walimaslaxa waa kuwa idhaahdaa fuqahadu baahi baa loo guurin karaa maslaxad baa loo guurin karaa intuba way jiri karaan xagga aqalgalka iyo dee meherintuna way kala duwayno tacaawo dhalataa la meherin karaa laakiin aqalgalku dee waktiga ay nin inay la dhaqanto awoodi karto oo sagaal iya wixii ka sarreeya ah ayuubuu noqonayaa iyadoo dee dadkuna ay kala duwan yihiin xagga koritaanka ruux dumar oo qur-aanku uu xusay baa wuxuu ihi ilaahay maxay wa ambatahaa nabaatan xasana koritaan wanaagsan buu ilaahay koriyay tuma ahayd maryama bintu cimraan marka waxaa jira qof koritaan wanaagsan korayoo sagaalki jirkiisu shan iyo toban jir la egyahay iyo qof dee dhowr iyo toban jiroo curuuf ahoo sagaal jir la eg taasina way kala jirtaa marka taa waxaa isla eegi doonaa waalidka iyo guursadaha ayaa isla eegi doonaa laakiin dhaqankii soomaaliduba uu ahaan jiray inanta aan korsada ii guuriya inan yar baa loo guurinayaa quruxdeeda iyo qoladeedu jeclaanaya yarad buu ka bixinaya isagaa iska korsanaya ama reerkooda u korinaya waqti markay gaadhaa loo soo raraya inankiina dee waa saas oo kaleon gabadh inan yar way guursan kartaa mid yar oon weli qaan gaadhin way guursan kartaa hana la yaabina dee iyana way korsan doontaa waaba laga yaabaa dee qasnad maala inuu ku fadhiyo oo ay ku baxnaaninaysa adduunkiisa ah iyo aad aada isku xambaarati isaga iyo adduunkiisaba ama ammaantiisa iyo sharafta uu leeyahy markaa lix jir bay ku guursatay intuu dhowr iyo toban gaadhaya anaa sugaya igu xidha bay tir marka sharcigu isaga ayaa yaqaana wixii masaalixda addoomuhu ay ku jiraan sidoo kale sidaa qofka aan dhamayska tirnayna sabigaa loogu guurinayo qof waalanna waa loo guurin karaa gabadh waalan baa nin loo guurinayaa nin waalan baa ayaa iyadana gabadh loo guurin karaa qofkii wuxuu leeyahy anigaa ku qaadanaya khalaas loo diidi maayo kol hadduu qof kale caaqliya wadakala bi wa ana bintu tisca waatii dee ka warramaysay guurkeedii iyo gelbinteedii iyo hooyada unbaa dhabi soo siisayoo anoo ciyaal la ciyaarayaba ciyaal baabaan la ciyaaraya markii la aroosaya la isoo qabtay dabeetana markaasaa la dee buufiyo la nadiifiyo dumar ay ugeeyeenoo khalaas baabu fi lmuqaami cinda albikr inantii markaa da-da yarayd kolka la guursado muqaam waa inta lagu nagaanayo ee lala joogayo sharcigu ogol yahay can umi salamata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay lamaa tazawaja uma salama xaaskiisii umu salame markii uu guursaday aqaama cindaha halaaa saddex habeen buu la joogayoo dee waxay ahayd carmar uma qaala markaa nebigu wuxuu ku yihi laysa laki laysa biki adiga kuguma sugna hawaanun wax fudaydsiya calaa ahliki reerkaaga aada ku fududay calaa ahliki zawjkaaga aada ku fududayna waa la odhan karaa marka macnaheedu waxa weeye ninka ku guursadiyo ciddaad reerkaad kusoo biirtay kuma fududid lagu fudaydsan maayo arrinkaagu u tiirsan yihi qof weyn oo miisaanlabaad ta wey waa bushaaro in shiti sabactu laki haddaad doonayso toddoba baan kaaga dhigi wain shi wain sabactu laki sabactu linisaa'i haddaan toddoba kaaga dhigana dee dumarkii kalena waa loo toddobaynoo halkaa qalle ayaad gelaysa marka ama qallaha dooro ama saddexda dooro iyada ikhtiyaarkaa takhiirkaasina wuu jiraa can anas ibni maliki qaala wuxu uhi lama akhada rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama safiya markuu nebigu safiye qaaduu guursaday aqaama cindaha halaaan saddex habeen buu la joogay sidaasina waa riwaayadan zaada fii riwaayatin wakana tayiba xaas horay soo marto garob garoob ahayd ama carmal can anas ibni maliki qaala wuxuu yihi idaa tazawaja lbikra cala hayib ninku markuu inan la guursado carmal uu sii qabay ama gabadh uu sii qabay aqaama cindahaa sabcan toddoba inanta la joogaya waidaa tazawaja ahayiba aqaama cindaha talaata saddex buu ku agnagaanayaa sharciguna isaga ayaa yaqaana wax waliba waxa ay ku wanaagsan yihiin iyo goorta uu qofkan iyo xaashka iyo waxaa la yidhaha xishoodku oo kaga ba-aya iyo la qabsigu isku mid ba hal ninka qofkan dee waa erag ah cid hore soo maray iyo inantan yare gurigii reerkoodii ka soo baxday marka inta ay ninkan la qabsanayso ee xishoodku ka yaryaraanayo ee arrinkeedu reergelayo ama ay laxosgooynayso laxosgoynka soomataqa reerku markuu dego maalmaha dambe ala wuu laxosgooyey gurigiibu ayaa uu la qabsaday oo digadiibaa ku jabtay oo arrimihiisu way isku hagaageen toddobadaasi arrimaheeda isku hagaagayaan haddii laga degdeganayna dee iyana degdegtay firdhataba waa iska suuragala meeshuba ma cidladan ay ahayd hadday tidhaahdo haddii laba habeen laga joogo laga dhoofo oy dabeetana qalooto cidlooto sidii xoolihii markaa waadaasha ahaa dee ma fiicna marka waa inay biyo dhigtaa guriga saasuu sharcigu xukumunbaa saxa ilaahay baa yaqaano caqliga qofka weyn iyo ka yar iyo shucuurkiisa iyo dareenkiisa cid walba baabun fi rajuli yadkulu biimra'atihi qabla an yanqudaha shay-an waa fi rajuli nin buu ka hadlayaa baabkani yadkulu biimra'ati xaaskiisu la aqalgelaya qabla an yanqudaha intaanu u naqdi garaynin u kaash garaynin shay-an waxba isagoon weli waxba u dhiibin xaaskii ma la aqalgeli karaa bal taasuu xadiidkani ka jawaabaya meherkii uu magacaabay isagoon waxba siinin oon u qadimin miyuu la aqalgeli karaa can ibni cabaasin qaala wuxu uhi lama tazawaja caliyun faatima radia allahu canhu markii uu caliy bna abi daalib inantii nebiga ee faatime guursaday qaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu ku yidhi acdihaa shay-an inanta waxsii qaala wuxuu uhi maa cindii shay-un waxba ma hayo waxaan hayaa dee ma jira rasuul allah waa aroosaan waxba hay qaala wuxuu uhi ayna dircuka diracaagi mee alxudariya ee meeshaa loo nisbeeyey marka diracu waa qalabkan laga gashado dagaalka ee seefaha iyo waxa laga gashado xudamiyaduna waxaa loogu magacaabay waa tii burburinaysay seefta ku dhacda way ku afbeelaysaa seefta ama qolo nin la yidhaha xudamiya waxbaa loo nisbeeyey oo qolyaha seefaha sameeya waxaas ama diracan sameeya aan idhaahdo tasmiyad waxay doonaysaa ahaato laakiin rasuulku sala allahu alayh wasalam sirri daari buu ahaa dee inankuna xokeynihiisii iyo ehelkiisii buu ka mid ahaa marka wuxuu u sheegay waxa la doonaya inaanu lacag un ahayne agabka dagaalka laftiisa loo sarrifi kara inanta halkaa waxaa laga faa'iidaystay in laga yaabo horta in acdihaa shayan markuu nebigu leeyahy waxqadin wey meherkii markaa in wax la siiyo unay tahay markaa kolkuu guursaday cali faatimo ma intuu la aqal galaa mise waa intaanu la aqal gelin labadaba waa la yidhi intaanu la aqal gelin buu hi waxu qadin marka tarjamadu waxay noqonaysaa inaanu la aqal gelin weeye inuu waxu qadimo mooyaane haddii kalena waxay noqonaysaa waa inuu waktiga uu la aqal galo kadib barhsiiya selafkuna saasuu badnaa saa uu nebigu usoo jeediyey calayhi salaatu wasalaam cali ee uhi inanta barhsii meherkii saas oo kale ay u badnaan jireenoo meherka muqadam iyo muahar haddadan way leeyihin carabtu way naga duwayntaa meherka maxaad qadimaysaabaa qofka la idhaa inanta marka la meherinayo intaasaan qadimayaa kala badh maxaad dib dhigaysaa inta kalean dib dhigayaa saasaa caqadka lagu qoraya oo inanta lagu siinaya marka ama way wada siin jireen waktiga arooska iyo caqadka iyo meherka ama badh baa ay siin jireen laakiin dee may ma hagaagsano sideenan engeega loogu xirayo engeeg iyo amaah isagoo iskaba taajir cumuumiyo adduun haysta ayuu leeya iska lahaw dumarka laftigoodiina lahawdii bay la qabsadeenoo waabay la yaabi marka la yidhaahdo qaado maxaa jira bay odhanaysaa dadkao dhan way wada leeyihin meherkee marka iyagana halkaa fursad baa ku seegay laakiin dee gabadha aqoonta leh lacagteedaa intay iska qaadatay sheer iyo wax iskaga shaqaysan doontaayoo tobankii sano ay ku lahaan lahayd toban sanay ujibaar toban toban jeer bay u jibaarmi doontaa lacagta baabu maa yuqaalu limutazawij aadaabtii guurkaynu ku dhex jirnaa waxaa ka mid ahaa in meherka la qadimo ama kala badh la siiyo inanta waxaa aadaabtii ka mid ah in la ishambaliyeeyo si qofkan walaalkaaya duunyadu duunyaa la isku hambaliya dad usoo kordhay qofkan dad usoo kordhay in laga farxiyo la hambaliyeeyo can abi hurayra ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kaana wuxuu ahaa idaa rafa'a alinsaana marka uu qofka tahniyadaynayo idaa tazawaja marka uu guursado qaala wuxuu odhanayay baaraka allahu laka wa baaraka calayka wajamaca baynakumaa fii khayr baaraka allaahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo wa baaraka calayka dushaadana ha barakeeyo wajamaca baynakumaa fii khayr labadiinana ilaahay khayr ha isugu ken keeno marka waxaaba la doonaya waa baraka iyo khayru dadku badnaan ma ahee iyo buurbuurnaan kaloo adduunyo ahee waa inay barakoobaan ubad barakaysan aqal barakaysan nolol barakaysan isbarasho barakaysan iyo khayrun marka laka calayka macnaheedu waa saddex baa wada socda laka calayka baynakumaa mutacalliqaadka la socda ee duruufta xidhmaya u fiirso marka macnaheedu waxa weeyaan gabadha ha gabadha ha kuu barakeeyo ninow dushaadana ha barakeeyo iyada adigana ha lagu barakeeyo si aad iyada ugu barakowdo labadiinuba isla barakoobo baynakumaa marka waa saddex jibaar ayaa ducadaasi ay timi ma tii yarayda iska mis maaha hambalyadii iska miskiinada ahayde hebel arooskaasu hambaliyey iyana way hambaliyeysay muxuu yidhi laakiin wuxuu yidhi maba sheegayaanba iminka meelahasumaad ka maqlaysaa hebel oo heblaayo wuxuu hambalyeynaya tobankaa qof baa hambalyeynaya laakiin ma maa yadkuruuna maa yaquul qofku wuxuu yidhiba ma sheegayaan marka islaamku wixii uu yidhi baa kaasa nabiguna jideeyey calayhi salaatu wasalaam alla wixii barakadaa reerka ka baabiinayana waa in laga ilaaliyaa ee dembiya ee macsiyoa ee xaaraana ee qaawanaana ee ikhtilaadiya isdhexgala waxaasoo macsiyo dembi haddii uu yimaado lilmacaasi aathaar xayu inahaa tamxaqu lbaraka macsiyadu dee barakaday baabiisaa meesha macsiyo lagu hayo reerkii haddii dhigtiiyo demta la guro macaasidii badato barakadanu bay waayayaan hadday barakadaasi meesha ka baxdana len barakada malaa'igta ilaahay usoo dhiibaaye shaydaanunbaa soo gelaya haddii ay shay uu shaydaan soo galana iyagoo kala yaacay un baa la arkaya intay kharash garoobeen baabu fi lqasmi bayna annisaa halkanna waxaa loo soo galay dadkii markaa laba xidigle iyo ka badnaa iyo gabtan iyo wixii kasii sarreeyey ayaa loo galayoo waxa weeye ninkii laba iyo ka badan leh qasmi baa laga doonaya qasmi waa aadaabtii guurka iyo xuquuqa zawjiya cadaalad samayntii dumarka loo cadaalad samaynayay ilaahay baa subxaana watacaala addoomaha yaqaano maslaxadooda oo raggiina tacadudkaasaa gar iyo xaq iyo saalix u ah dumarkiina midkaa keliya midkaa keliya ilaa jannadii bay soconaysa gabadhu midkaa keliyun bay leedahay middaa keliyun bay iyadu tahay laakiin ninkii halkan markaynu dhaafno way sii badanaysaa un waxba dumarku iyo kaynaas halkan afar bahda sabciin iyo baa xaggaa la wadaya iyo boqolaal jannada marka la tago ilaahay ehelkeeda aynaga yeeleen waa iska macruuf dumarka iyo ragga wax badan marka la eego sharciba aan la eegin caqliga caafimaadka taranka weel wax laga shubayo iyo weel wax lagu shubayo unbay kala noqdeen ruuxii dumarka ahaydna waa wax waa shaygii markaa la beerayay ninkiina waa kii isagu firida iyo shinida sitay wey marka meelna waxbaa ka imanaya meelna waxbaa gelaya marka meeshii wax gelayeen wax kala duwani ma wadaagi karo laakiin meeshii wax ka imanayeen dabcan meelo badan way mari karaan koobkaa imika kildhi haddii la shubayo ya dee toban koob waa lagu shubi karaa soo maaha killigiita waxba muu noqon killigi waxba muu noqon caafimaadaan iyo nadaafadaan midnaba iyo muran midnaba ma jiro ninkaa ilaahay baa yaqaana subxaana wa tacaala waxaa raggii loogu baneeyey tacadudkan iyo tirowgan laga bilaabo markuu qaan gaadho oo laga yaabo ragga qaarkood inay labiyo toban jir ku qaan gaadhaan ilaa boqol ama boqol iyo labaatan ugxantiisaa u daadin karaya u dhali karaya shinidiisaa u qaybin karaya ilaa inta ay ka dhammaanayso jurfuumada ama bacteriyada ilaahay uu ka beerayay noolahan noolihii ka imanayay ilaa boqol wuu wadi karaa habeen iyo maalin buu wadi karaa markuu buka iyo markuu caafimaad qabo wadi karaa laakiin gabadhii marka ay qaan gaadho kolka laga dhaqaajiyo cimrigeeda rubuc baanay diyaar u ahayn inay wax dhasho oo bishiiba dee wiig bay xanibantay xayd leedahay soo maa saddex wiigun bay daahirtay weliba saddexdaa wiigna ilmo wada ma wada qaadayse wiig bay qaadi kartaayoo ugxantu ay diyaar tahay waxaan la yidhahda buwaydadu marka wiigga ay diyaar tahay mooyaane saddexda wiiga kale waxba ma xambaari karaysa haaliban bay ka dhigantay marka cimrigeedii imise ayaanay xamli qaadi karin dhinac kale marka laga eegay hore loo sii socdo waktiga ay uurka leedahay dee kaasun bay ku egaanaysaa ee mid kale ma qaadi karto midh hadday leedahay miyuu midh labaad ka dabagelaya midhkaasunbaa ku jiraya sidoo kale inta ay umushay muddaanay uur labaad qaadi karayn ama ha jaqsiiso ama ha xanibnaato dee dhiiggii nifaaska iyo halahaato iyadana halkaana mudday kaga xidhanta intii ay dhali karaysa oo ilaa shan iyo toban sano labaatan sano lagu qiyaaso arrinkeedu saasuu isugu dhex jiray afartan markay gaadhana sharaaftay laabatayba hooyadii markaana daahirnimadeedii waaba joogtaba oo xaydkiiba uu ka dhammaadayba marka farqi weyn baa u dhexeeya waktiga ay dhali karto iyo waktigu ninku dhali karo tarankii bani aadamku si aan usoo yaraan inoon u xidhmin ayaa markaa ninkii waxa loo fasaxay ilaa inta u wadi karo afar ah ayaa sharcigu saamaxay iyada oo xikmadaasina ay muuqanayso ilaahay baa yaqaan subxaana wa tacaala xalkuna saasuu ku jiraayo gabadh jarmalabaa waxay qortay buuga waxay leedahay inaan gabadha afraad noqdo oo ninuu noqdo ayaa waxaan ka jeclay inaan keligay iska taagnaado ama aan sinaysta bay leedahay kuwan jaamacadaha dhigaya waxaas mudarasad ba ahayd waayo inaan sinaystaa waxay keenaysaa bay tiri ma helayo aqal iyo ubad iyo nin ixil qaado toona mid iga dhaloo idhaafa ayuunbaa ii imanayo ilma iga dhaloo idhaafaya laakiin markaan ta afraad noqdo dee nin iyo aqal iyo ubad intaba waan helayaa bay ti oday iyo aqal iyo ubad baan cid cid ku tiirsan baan ahay bay le hamadeediina si saxa u gudanaysa caqligeedii caadiga ahaabaa saas iyo sharcigu inoo sheegay can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi rasuulku man kaanat lahu mra'ataani qofka laba xaas leh famaala ilaa ixdaahumaa middood u leexda jaa-a yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayuu imanayaa washiquhu maail iyadoo dhinaciisu leexsan yahay oo faalij uu qabo marka qasmigii waa waajib weeye in loogu cadaalad sameeyo dumarka can curwata qaala qaalat caaishatu caaisha waxay tihi yabna ya qaalat caaishatu yabna ukhti walaashay inankeediiyow waa inankaa baryarta oo hayda curwa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ahaa laa yufadilu bacdanaa calaa bacdin qaarkaya kuwa kale kuma kumuu dheeraatiyin jirin fi lqasbi xagga u cadaalad samaynta min muktihi cindanaa nagaadiga agtayada uu ku nagaanayo naguma kala dheeraad siin jirin ee wuu isu kaaye la egeysiin jiray hoyaatinka iyo la jooga muktigu waa nagaadiga iyo la jooga tan siduu la joogunbuu taa kalena la joogaya waktigu tan siduu taa kalena siinayay wa kaana waxa uu ahaa rasuulku qalla yowmun maalin baa yaraa ilaa wa huwa yatuufu calayna jamiican dhammaantaya wuu nagu soo wareegayaa maadaamay sagaal yihiin ama tiradoodu badan tahay maalin walba wuuna soo wada maraya oo wuu soo salaamaya tan uu hoyanaya mooye kuwa kalena wuu soo bariidinaya fayadnuu wuxuu u soo dhowaanayaa min kulli imra'a gabadh walba wuu u dhowaanayaa min hayri masiis isagoon u galmoonin wuu dhunkan karaa wuu taaban karaa wuu la hadli karaa wuu la fadhiisan karaa laakiin galma ma jirto masiiska markaa waxay maldahaysaa waxa weeye galmadii xataa yabluqa jeeruu gaadho ila lati huwa yowmuha tii habeenkeeda uu joogay midii habeenkeeda maalinkeeda uu joogay maalin maalinkaa iyo habeenkaa u tegayay ilaa uu gaadho kuwa kale wuu sii marayay fayabiitu cindahaa agteeda ayuu hoyanayay marka halkaa waxaa ka muuqday inay habeenkiiyo maalintii kala duwan yihiinoo maalinkii la ogol yahay salaanta iyo bariidada iyadoo taana lagu cadaalad samaynayo hadduu xaggan maray xaggaana uu marayo arrinka lafdhabarta ah ee asalka ahina uu yahay hoyaatinka hoyaatinka markaas ayaa muhiima oo asal ah kan kalena waa soo raac inuu dee allahuma ilaa inuu yahay waashmaan mooyaane oo dee qofkii ilaaliyaha ahaa isaga habeenkiibaa maalin u ah oo wuxuu soo jeedaa habeenkiibuu soo jeedaa maalintiina reeraha ayuu joogaa dee isagana cagsigu u shaqayn doonaa madliciisiibaa ila isbedele arrin kale markaa xustayoo dumarka qaarkood inay tanaasuli karaan waxay tidhi markaa caaisha walaqad qaalat waxay tidhi sawdatu bintu zamca saxaabiyadii xaaska rasuulka ahayd ee magaceedu kaa ahaa oo gabadhii uu u horguursaday khadiijo dabadeed markay khadiija ka dhimatay sawdu maka ku guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi xiina asanat markii ay da-owday yaro weynaatay wa fariqat bimacnaa khaafat ay ka cabsatay an yufaariqahaa inuu furo rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu inuu furo ayay ka yaro warwartay ilaa sharci sharcigaa u saamaxaya xaq buu leeyahy waxay tidhi yaa rasuula allah yowmi licaaisha rasuul allahu anigu maalinkaygii habeenkiina wuu la socdaawune anigu caaishaan u daayey faqabila dalika rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam minha nebigu iyadii wuu ka aqbalay qaalat waxay tidhi naquulu waxaanu odhanayni ama aanu leenahay caaisha odhanaysa haddaanu dumarkii nahay fii daalika qisadaasa anzala allahu tacaala ilaahay uu ku soo dejiyey iyo wa fii ashbaahihaa qisooyinka la mid a qowlahu tacaala aayaddan uu kusoo dejiyey uraahu waan u malaynayaa macnaha waxa weeyaan fii daalika anzala allahu tacaala wa fii ashbaahihaa uraahu waxaan u malaynayaa alleh inuu qisadaa iyo wixii la mid a kusoo dejiyo aayaddan wain imra'aة khaafat min bacliha nushuuza aw icraada falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wاsulxu khayr wain imra'atun haddii ruux dumarii khaafat ay cabsato min baclihaa ninkeedii ay ka walaacdo nushuuzan inuu ka yar dhaqaajinayo ama ka sii jeedo hadday ka dareento aw icraada nushuusku waa inuu markaa aanu jeclayn ama mucaamaladeeda ama kasii yaro jeestayba dembi ma jira inay sulux galaan ninkaa iyo gabadhaas waa sulxu khayr sulxunbaa khayr badan inay tanaasusho dhib ma jiro isaguna uu tanaasulo isagu wuxuu doonaya inuu furo marka iyadii baa tilahay furina meel dhexe aynu isugu nimaadno oo wixii aan galmad ahayn waan kaa daayey xaasnimaduna ii daah saasay kusoo jeestay xaasaskaaguna ka mid noqda nebi alla waaya wixii kale xuquuqa uu siinaya xaasaskiisiibay ka mid tahay galmadiibaa markaas iyaduna ay caaisho u daysay taasoo kale waa wax iska jaa-isa marka halkaa aynu ka faa'idaysanay xaqan la yidhaahdo qasmiga ama cadaalad samayntu waxa uu ka mid yahay xuquuqda dumarka xuquuqda midna qofka ilaahay baa ku leh midna qof baa ku leh marka xaqan gabadha ayaa ku leh saa daraaddeed sida aayadduba ay sheegtay ama sawdaba ay samaysay ninka iyo gabadhu hadday ama xaasaskiisu waxii ay ku heshiiyaan wuu hirgelayaa ee midi ay tanaasusho ee mid kale ay u kordhiso meel buu ka shaqeeyaa maalan labadiisa xaas mid baa waxay degan tahay halkaa uu ka shaqeeyo ta kalena meel durugsan bay joogtaa kolkii ula hadlay waxa uu leeyahay dee shaqadii baan inoo wadaa biilkii baan raadinayaa heblaayo dee halkaa ta joogtumaa kollay agteeda ubadinaya u badanayaae maxay kula ti de way fiicantabay iyada sideed bilood la jooga anigana labaa warku waa dhan yahay wal hadday u saxeexday waa okay hadday laakiin ka lulato dee ha isweydaariyo midba mara keeno ila isagaa yaqaana nin durbaan qaadayba le ilaaq dalbay midba mara kaxeeya markaa ha iska laalusho dee hadduu tan u batay xaggeeda dee iyadana adduunka ha u badiyo daalacnaas almuhim haddii ay markaa ooridu u ogolaato wax dhib ma laha meherkeedii hadday ka daysunbuu la mid yahay qasmiganina arrinta la xidhiidha galmada iyo way kala duwan yihiin hoyaatinku galmada sida ay culimmadu ku ijmaaceen hal marun baa lagu waajibinayaa horta dayaanatan iyo qadaa'an ayay kala saaraan marka uu dumadiisa beri yeelayo qofku ee uu xalaal miiranayo waa inaanu hagrasho la imanin oo aanu dumarkiisii hagrasho ula imanin wixii uu kari karayo taasi waa dayaanatan laakiin qadaa'an wa ilzaaman xagga go-aanka iyo xukunka lagu ridayo marka bilowgunbaa go-aan lagu ridaya oo la odhanaya galmadii u samee hadduu samayn waayna dee way ka dhaqaajinaysa waxaa markaa fiican bay leeyihiin culimadu markay masalada aada u sharxayaan intii iilaaga afartii biloode gabadha haddii uu ninku ka dhaarto inaanu u galmoonin ay kaga dhaqaajinaysa ama kaga fasakhanaysa intaasi waa inaanu gaadhsiinin intaa wax ka sokeeya unbuu ku ururin doonaa almuhim shayga loogu cadaalad samaynaya kuma daraan galmada waa arrin la xidhiidha dareenka qofka caafimaadkiisa abateedkiisa dadka uu la xidhiidhaya xaasaskiisa waxyaabahaasay la xidhiidhaa umuur qalbiga weeye ile qofka bani aadamka ahi meelaha uu wax ka dareemay ka mid tahay maskaxdu marka qofka uu la xidhiidhayo iyo maskaxdiisu sida ay ku tahay weeye qof baaba laga yaabaa marka uu yimaado in cadho iyo xayraan iyo dagaal uu yimaado qofna dee mucaamalo wanaagsan dee uu kula dhaqmayo labadaa dee isku si noqon maayo midna difaaca buu ku jiraa iyo dagaal midna waxaa laga yaabaa in nolol caadihi jirto markaa taasi waa allahuma hada allahuma hada fima amlik falaa talumlii fima tamlik walaa amlik xadiidkaasi waa yaro daciif lakin nebigaa laga soo wariya calayh الsalaatu wasalaam hada qasmii fima amlik walaa talumnii fima tamlik walaa amlik ilahu intaan cadaalad samayn karaya waa intaas buu nebigu ha igu canaananin oo ha ii qabanin wixii adigu aada hayse eh anigu aanan haynin oo arrimaha maskaxda iyo dareenka iyo qulubta la xidhiidha marka wuu dadaalayaa laakiin wixii markaa awooddiisa ka baxsan ee qalbigiisa iyo dareenkiisa la xidhiidha ilaahay hayo kaas isagu kuma jiro waa arrimo markaas hoos-hoosa runtii oo dee fiqigii iyo axkaamtiina la xidhiidha dadka qaarkoodna lagaba yaabo inay kadeed iyo kalif kala kulmaan iyo diiqad can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa waa yasta'dinunaa fasax buuna weydiisan jiray idaa kaana marka uu yahay fii yowmi almar'ati gabadhii maalinkeeda minaa naga mida gabadh naga mida maalinkeeda marka uu joogo dabcan iyadu way leedahay inta kale fasax buu weydiisanayaa inta kale fasax buu u qaadanayaa yasta'dinunaa idan buuna weydiisanayaa idaa kaana fii yowmi almar'ati mina gabadh naga mida maalinkeedu marka uu jiro iyadaasuu fasax u weydiisanayaa kuwa kale inuu usoo maro maanta waa adigaan ahay laakiin xaafadii kalean soo maraya waa iska soo mar fabittu fayabiitu cindaha bacda maa nazalat intii ay soo degtay aayaddani turji man tashaau minhuna wa tu'wi ilayka man tashaa turji man turji waxa aada dib dhigi kartaa waxaad dib dhigaysaa man tashaau ta aada doonto oo minhuna dumarka ka mida waad iska dib dhigi kartaa oo uga tegi maysida waad hakin kartaa waad weydaaranaysaa wa tu'wi ilayka xaggaaga waxaad u soo dhowaynaysaa ood hoyaatinka u badinaysaa man tashaa uta aad doonto ayaddu waxay sheegaysaa midhkan inagu waajibka ah ee u cadaalad samaynta dumarka hoyaatinka iyo arrimahaasa nebiga waa laga dulqaaday calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu ka fududeeyey aayaddaasuu ku caddeeyey marka waxaa la yidhi ta aad doontana soo dhoweeyo dhowr habeen la joog ta aad doontana iska dib dhigo muddo ka maqnow muran bayuu jirinba hatii caaisha ahayd waxaan arkayaa saa doonaysunbaa buu ilaahay kuu yeelay hawadaadi almuhim iyadoo aayaddaasi ay soo degtay bay caaisha leedahay oo laga dulqaadayba inuu cadaalad sameeyo rasuulku dumarka ayaa haddana cadaalad samaynta halkeedii uu ka waday oo hoyaatin iska daayo hadduu soo marayo kuwa kale ta habeenkaa uleba ka fasax qaadan jiray si uu ummadda tusaale ugu noqdo nebigu calayhi salaatu wasalaa qaalat mucaadatu waxay tidhi ardayaddii caaisha faqultu lahaa caaisha waxaan ku idhi maa kunti maxaad ahayd taquuliina mid ku yidhaahda lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam war rasuulku markuu adiga fasaxku weydiisto u idhahda heblaayo ma soo maraa eed habeenkaa u leeday maxaad odhan jirtay adugu caaishay tijaabisa way mashqaac galaysa qaalat waxay tihi kuntu aquul anuu nebiga waxaan ku odhan jiray in kaana daalika ilaya haddii habeenkaasi xaggayga uu yahay oo anugu aanu leeyay lam uuhir axada calaa nafsi naftayda qofna isu dhaafin maayo anigu kumaan fasixin iska joog baan odhanayaa lam uuhir axaddan qofna ma horraysiinayo calaa nafsii kama horraysiinayo adiga habeenku ku soo mara hadduu fasax ku weydiistay iska joog baan leeyahay kumaan fasixin ha soo marin caaisha mabdeediio caddays qasmigii waa kaa can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam bacata ila nisaa'i dumarkii ayuu fariin u diray cid buu u diray tacnii fii maradihii markii uu sii dhimanayey xanuunkii uu ku dhintay buu cid u diray faاjtamacna way soo urureen soo urura buui faqaala markaasaa nebigu waxa uhi innii laa astaiicu anuu ma karayo an aduura baynakuna inaan dhexdiina ku wareego habeenba xaafad la igeeyo anoo buka fain ra'aytuna haddii aa aragtaana idinla tahay an ta'danna lii inaa ii fasaxdaan oo fa akuuna cinda caaisha caaisha agteeda aan iska joogo facaltunna way idin samayn codsigaygu waa kaa faadinna lahu way u fasaxeen waan bukaa habeenba xaafad laima geyn karayo sida dawga ahi waa in habeenba xaafad la igeeyo maxay idinla tahay waxay inaan caaisho ag joogo oo halkaa aan iska jiifo oo laygu baxnaaniyo ma idinla tahay haabay yidhah sidii bay ku haysay ku xanaanaynaysay maadaamay ahayd qof gacan furan daayar u jajaban rasuulka sala allahu calayhi wasalam khidmadiisa iyo u fiican shaqadiisa aada ula jaan qaadi karaysay iyaguna sidii bay garteen sidii baanu markaa ugu dhintay bay leedahay bayna saxri wa naxri dhuuntayda iyo isagoo ku tiirsan ayuu halkaa ku dhintay marka waxaad arkaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda si uu ugu horseedo tusaalena ay uga qaataan dhaqankiisa quruxda badan ayaa iyadoona arrintani waajibba ku ahayn ayuu qasmiga samaynayay can caaishata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa idaa araada safaran aqarca bayna nisaa'ihi markuu nebigu safar doono wuxuu u qori tuurayay dumarkiisa fa ayatuhunna tooda kharaja sahmuha sahmuha ta qorigeedu uu soo baxo kharaja bihaa macahu uu kaxaysanayay wuu qori tuurayaa tahaada u soo baxdo ayaa safarka u raacaysa wa kaana yaqsimu likulli imra'at mid walba waxa uu siin jiro minhuna ka mida yowmaha wa laylataha habeenkeeda iyo maalinteeda habeenkeeda iyo maalinteeda xataa hadday bugto xataa haddaanay daahir ahayn arrintu maaha un dee mucaamala inay jirto daruuri maaha inuu wax cunayo ilaahay idankii waxbaba yuu ka cuna xaafadeeda ha xanuunsanaya mucaamalabayay jirin dumarka waxaa ku weyn arrin odhanaya odaygu xalay xagga iyagu ahaa odaygu xaggee buu ahaa habeenadanba xaggaasu ahaa bay leedahay intay gacanta si adag u fiiqdo meel baas iyo habeenadanba xaggaasu ahaa laakiin waxay ka helaysaa odaygu xagga iyagu ahaa habeenka ilan waa bani aadamkaas ilaahay subxaana wa tacaala lamaanaha saas uu sameeyey isagaa ugu talagala xikmadiisa markaa hoyaatinkaasa ayaa aad iyo aada muhiima hayra laakin ana sawdata binta zamcata wahabat yowmaha licaaisha caaisha habeenkeedii siisay taasina way iska bannaantay laba arrimoodba way bannaan yihin inay gabadhu markay tanaasulayso gabadh kale u tanaasusho iyo inay ninka laftiisa u tanaasusho oy tidhaahdo saddex baad leedahay anigu habeenkaygii adaanku siiyey marka isagaa tuu doono ku daraya dhinacuu doonuu shaxdaa dhigayaa degayaa waxaa kale odhan kartaa mid ay taxaaluf iyo isbahaysi leeyihiin ayay odhan kartaa anugu kuwa kale ugumaan talagelinin taasaan waxa igi siiyey midday siisaabaa soconaya baabun fi rajuli yashtaridu laha daaraha waxa aynu garaynaa ninkii oo shardi gabadhii uga dhigay daaraha deegaankeeda wuxuu shardi uga dhigay inay halkeedaa deganaato uu ku guursadaiyo reerkooda halku degan yihin shardigaas ma hirgelaya can cuqbata bni caamirin can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam annahu qaala nebigu wuxuu yidhi ina axaqa shuruudi an tuufuu bihi shuruud waxa ugu mudan inaad oofisaan oo hirgelisaan ma staxlaltum bihi alfuruuj waxaa dumarka farjigooda iyo cawladooda ku xalaashateen oo ah meherkii oo ah masruufkii oo ah tan oo kale shardigii aada dhigateen inaad hirgelisaan markaa baabku wuxuu u yaallaa haddii qofku uu shardi gabadhi ay wada dhigtaan shuruuddii waataynu soo tilmaano saddex nooc bay hayde inuu shardigaa hirgelinayo oonu ka tegay baabun fii xaqi الzawji calى اlmarأa halkana waxaa laga warramaya alxuquuq الزawjiya almushtaraka iyo xuquuqa الزawjiya oo ay kala leeyihiin aad baanay muhiim u tahay inay maaragtay ciddii xaasliba barato iyo ciddii xaas yeelanaysaaba rag iyo dumarba dhacdhucuna uu yaraan lahaa hadday dadku xuquuqdan garanayaan sharciga qofku waa inuu gartaa maxaa loogu leeyahy waajib maxaase loogu leeyahy ixsaan waxaa laga yaabaa qofku wixii waajib loogu lahaa gabadhu inaanay garaninba wixii ixsaan loogu lahaana ay waajib u qaadato marka waa ina labada arrimood kala baxaanay garataa ninka waxaan waajib baad ugu leedahay waad weydiin karta iyo waxaa ixsaan baad ugu leedahay xaq uguma lehin isaguna sidoo kale waa inuu gartaa labadaasi marka ay mid waliba casharkaa uu qaybsan yahay dudmo iyo jaafaajiriq iyo muran tusaale ka soo qaad xajkii ka soo qaad xaq miyay gabadhu ugu leedahay ninka inuu xajka geeyo ya idinkaan idin weydiiyey maya waxa weeye meherkeeda masruufkeeda nafaqadeeda gurigeeda galmade waxaasoo dhan galme iyo gasiin iyo dhar iyo dhuun iyo waxaas weeye laakiin kol haddaana iyadii xoola lahayn dee xajki iyadii kuma waajibin waa cibaado cibaadaduna qofka waxa ay ku waajibtaa markuu hayo man istadaaca ilayhi sabiilan baa le iyadii laguma laha isagiina laguma waajibininoo lama odhanin kii iyada ku waajibi lahaa adigu waajib kugu yahay inaad waajibkaa iyada u fuliso waa ixsaan marka codsi bay uqadimaysaa fadlan ma kari karaysa maya ma kari karaya hadduu idhaahdo war kale dudmo ma leh wax dudmo ah oo jiraa ma jiro marka waa tusaale un baynu usoo qaadanaynaa tusaale waxaa laga yaabaa shay ay waajib ugu leedahay gabadhu inay garan kari weydo ay weydiin kari weydo haddaanay xuquuqdan aqoonin ay weydiin weydo marka in la bartaa waa daruuri can qays bni sacdin qaala wuxu uhi ataytu lxiira meesha xiiro la yidhaahda ayaan tegey fa ra'aytum waxaan arkay nimankii gaalada ahay halkaa joogay yasjuduuna iyaga oo fooda udhigaya limarzubaanin lahum boobkii dulliga ahaa ee kiniisadda raggii kiniisadda magacyadooda wey ayay u sujuudayaan faqultu waxaan idhi rasuulullaahi axaqu an yusjada lahu waa rasuulkii ilaahay baa ku habboon in loo sujuudo intay nacaskan xune wadaadkaa u sujuudayaan wadaad kiristanka qaala wuxu uhi faataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam faqultu inii aataytu lxiira waxaan idhi rasuul allahu anigu meeshaasaan tegay gaaladu ay degan yihiin fara'aytum yasjuduuna limarzubaanin lahum boobabkoodiiyo raggii iyagoo u sujuudaya madaxdii diinta ayaan arkay fa anta yaa rasuula allahi axaqu an nasjuda laka adiga ayaa ku habboon inaan ku sujuudno qaala markaa nebigu waxau yidhi ara'ayta waxaad iga warantaa low mararta biqabri haddaad xabaashayda soo marto la kunta tasjudu lahu miyaad qabrigaa u sujuudi lahayd qaala qultu laa maya baan ku ihi qaala wuxu uhi falaa tafcalu ha samaynina aniga hay sujuudina low kuntu aamiran axadda an yasjuda liaxad haddaan amri lahaa qof inuu qof kale u sujuudo la amartu nisaaa dumarka waxaan fari lahaa an yasjudna liaswaajihinna inay raggooda u sujuudaan limaa shay daraaddii jacala allahu lahum ilaahay ragga uu siiyey calayhina dumarka dul saaray oo min alxaqi ah xaqa ilaahay uu ragga siiyey ay dumarka ku leeyihiin oo weyn daraaddeed saxiixun duuna jumlati alqabr intaa qabriga iyadu saxiix maa inta kale xadiidka saxiixa marka xadiidkaasi wuxuu muujinayaa xuquuqda gabadha saaran xaqa u weyn inuu yaka ilaahay subxaana wa tacaala xaqa soo raacana waa ninka wuu ka horeynaya xaqa ninku aabbaheedka uu ku leeyahay hooyadeedka ay ku leedahay caruurteeda yaryari kuway ku leeyihiin dad kalena iskaba daaba أول الحquuq bal haddaba fiirso aabbaheed hadduu amruu ninkeedu amro ka ninkay raacaysa hooyadu hadday amarto oo ninkuna uu amro amarka ninkaa la raacaya kol haddii labada amarba diinta ay waafaqsan yihin oo ay sax yihiin hadda dhinaca kaloon udhig xuquuqda ninka lagu leeyahayna xaqa u horeeya waa gabadha oo ninka xuquuqda lagu leeyahay xaqa hooyadii iyo xaqa aabbihiiba waxaa ka horeynaya xaqa gabadha siiba marka la eego waxsiinta iyo masruufka iyo wixii mucaamalada noocaas ee baahiyaha la xidhiidha xagga ikraamka maaha iyo maamuuska waalidkiibaa usoo horeynaya laakiin xagga madee imika wada gaajoonayaan oorida ka bilow baa laleeyahy biilka islaanta iyo bal meelahaasay iska ka qadayn doonaane balota tanaa kugu baarkin garaysoo lagugu ogyahay oo reerkoodii aad ka soo waariday ay kugu dul baktiine tansi carruurta yaryar xataa ilmaha yar masruufkiisa t ooridaa ka horeynaya marka ha la yaabin haddii la yidhaahdo iyadiina inay sujuudi gaadhaaday ku dhawaatay dee sawkan isagiiba iyada u raran yahay marka isagiina waa addoon buu iyadii u yahay iyaduna isagiibay sidee u tahay noloshuna saasay ku hirgelaysa haddaan saa la isugu daalacnaasilino abwaasha adag la isugu xidhin beri hore isku finiin lahayd ay kala dhalaali lahayd can abi hurayrata can inabiy sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxa uu yidhi idaa daca rajulu imra'atah ninku markuu xaaskiisa ugu yeedho ilaa firaashihi fa abat firaashkii buu kaalayo way diiday falam taatihim uma imanin fabaata wuu iska waagaa u bariyay oo iska seexday qadbaana calayha isagoo uba cadhaysanba lacanat almalaa'ika malaa'igtunbaa nacdal ku daldalaysa xataa tusbixa jeeray waa beriisato sidaasii buu sheegay mar hadduu cadho ku seexday odaygii cadhadii malaa'igtii baa ku raacday arrin aada u khatar badan weeye marka diidmadaasi dee abad baa lay waa diidmo diidmo cad weeye laakiin ictidaar iyo cudurdaar maaha haddii markaas ay ka cudur daarato oo aanay daahir ahayno ama bukaan jiro oo ama problem kaliya dhibaata ay jirto cudurdaar ama waajib sharciyaba ay ku dhex jirto waa inaanu isagu qasbin hadduu qasab ku doono oo qasab uu ku cadhoodana oo uu yahay qof aan diintii garanaynin oo cudurdaarkii qaadan waayeyna malaa'ig la cadhoonaysiyo ilaah la cadhoonaya toona ma jiro isagaa iska xiiqay marka xuquuqda iyo cudurdaarka iyo tartiibta waxaa la eegayaa mar walba wixii sharciga waafaqsan wallahu aclam